بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taarikhdu tahay shan iyo tobanka bisha june waxaan war-saxaafadeed kama sii daynaya anigoo raba inaan tixraaco war-saxaafadeed ama qoraal ka soo baxay dowladaha maraykanka ingiriiska iyo ururka midowda yurub war-saxaafadeedkaas ay ku sheegeen in uu jiro dhul lagu muransan yahay oo puntland ay leedahay waxaan rabaa inaan caddeeyo in safaaraduhu sida ay u hadleen ama qoraalka aanu arkay inuu xaqiiqada garmarsan yahay waxaan aada uga xumahay iyagoo siyaasiyiina muddana dalka joogay inaanay weli dalka juquraafigiisa iyo qaab dhismeedka ummadda soomaaliyeed oo qabiil ku dhisan aanay weli fahamsanayn waxaan iyaga odhan lahaa idinkoo waktigiinana ka faaidaysanaya waxaana kororsanaya horta balbarka dhulka iyo dadka dhulkaasi waxaan caddaynayaa inuu yahay dhul puntland waxaan caddaynayaa dadkaasina inay dad reer puntlandna yihiin waxaan suurtagal ahayn marnaba wax aan jirin in international community-ga oo weliba u n ta ugu horeyso maraykanka u k iyo midowga yurub inay saxaafadii sila soo taagaan dhul lagu muransan yahay mar labaad mar saddexaad iyo intii la doonaba waxaan caddaynaya dhulkaasi inaanu jirin waxay garab marsan yihiin xaqiiqada dhabta ee meesha jirta waxaan kale oo rabaa wax badan baa laga qaylinayo lalahaa somaliland waa shabaab runtii annagu ma kala naqaano somaliland iyo shabaab hab aanu u kala saaro waanu garan lahaa mar kasta oo ay duulaan soo qaadaan waxaa xaqiiqo ah inay wadaan dad ama saraakiil ha ahaadeen ama ciidamo ha ahaadeen shabaabi ay soo gelayaan buuraha galgala waxaan adduun weynaha iyo international community-ga mid walba u sheegaya wararkii aada idinkuna hayseen un baanu haynaa oo weliba caddaymahoodii ay yihiin waxaanu ku caddaynaynaa xeryaha burco ka dhisan waxaanu caddaynaynaa inaanay diyaar u ahayn marnaba inay la dagaalamaan intii la joogay weli qof baa lagu saaray maxkamad oo lagu diray hargeysa waxaan umaynaya anugu ma maqal inta kale aan la hadlayo international community-guna weli inaanay maqan baan dareen inaanay maqlin baan dareensana taasi waxay ku caddaynaysaa wada shaqayn hadda dhacdadii ugu dambeysay ee jabuuti ka dhacday waa xaqiiqo weeye isafaat in hargeysa ay ka yimaadeen dadkii qarxiyey ee dadka aan waxba galabsan ku laayay jabuuti waxaa kaloo aanu haynaa sideed xubnood xamar ka soo duulay ee hargeysa airboortkeeda ka soo degay oo diyaarad ka soo degay aanu gacanta ku haynaa ciidamada iyadu hayaan shabaab weeye waxaanu haynaa xaqiiqo fara badan fardo ay siiyeen baanu haynaa haddaba waxaan doonayaa international community-gu in ay xaqiiqsadaan iyaba waa hayaa haddaanay iska indhatirayn oo iska dhagatiraynin waxa weeyaan in farta lagu fiiqo exactly maamulka hargeysa taasi runtii waxay noqotay mid dib ku ah ummadda soomaaliyeed oo dhan waxay noqotay mid si gaara u taabanaysa had iyo jalaale ummadda iyo dowladda reer puntland waxaan kale oo rabaa si yaroo kooban inaan iyadana uga hadlo runtii weeraradan iyo dagaaladan ka soconaya ayaamaha dambe meesha waxaan u sheegayaa ummadda reer puntland in badan oo maanta doonaysa inay su-aala iga weydiiyaanna waa jiraan waxaweeyaan farasow kadlahaaga iyo dhabaabacadaaga islis su-aal kastoo la weydiiyaa waxa weeyaan xilligeeda ayay imanaysaa waxay imanaysaa xilli dhaksaa oo deg dega bay imanaysaa faragelinta tooskaa ee somaliland dhulkeeda ku hayso ma ahe uma dulqaadan doono waxaad moodaa in dulqaadkii uu hadeer naga dhammaaday waxaan u sheegaynaa international community-ga iyo somaliland labadaba inay heli doonaan jawaab deg dega oo aanu dhulkayaga iyo dadkayagaba kusoo ceshanayno wabilaahi tawfiiq madaxweyne maxamed saciid soomaali kanaal marka laga hadlayo gobolladan dadka shalay beesha caalamka ku saartay puntland ma jiraan ciidamo ka jooga waxaan ku bilaalamaya faaqsooyinka somaliland marka sida hadda sheegaysay kasokom inaad sheegaysaa dhulkuna puntland yahay dadka digana puntland yihiin maxaa jirta labada qaadaysaa bal marka ugu horeysa waxaan ka maqlaynay dhulka la isku haysta iyo ciidamada jooga waxaan u caddaynayaa international community-ga iyo dadka kaleba wax ciidanabo xilligaan naga jirin annaga aagga inuusan jirin waa caddaan haddii la doonayo taariikhdeeda in la raadiyana adduunka si hore fudud wax lagu baaraa satellite baa jira meel walba waxaa soconaya laga helayo satellite-kooda dib u raaca waxaan ciidan somalilan ahayn oo meeshaa tegay ma jiraan definitely khaatumo waa dad ku diidan waxyaabo ku diidan waxbay qabanayaan waa dad reer buntland laakiin waxbay qabanayaan yaab waxaan unahay waxay qabanayaan inaan kala hadalno dawladda horaan ugu sheegnay iminkana weli waan ku celinaya yaar waxaan unahay qof kasta oo wax qabanayo oo reer buntland waxaan leenahay soo dhawow miiska suukan keen waa wada hadlayna wax kasta oo jirana waa dhammaystirayna laakiin ciidan aanu leenahay oo jiray ma jiro laakiin ciidankaa laftiisu ciidan khaatimo abu ahaa ciidanka khaatimo anugu mana kala saarmaya buntland iyo iyo khaatimo ma kala saarayo anugu waxaabaan u aqaanaa khaatimo iyo state of buntland baan u aqaanaa marka adigu magacaadu taqaano adigu oqow kumadina cusub ilaa inta ay timi inaad cambaaraysaan maahe wax tilaaba oo qaatay ma jirto dalo cusub oo lagu ka qabsado oo kale somaliland marka hortay markaa ku noqotay buu hoodo firo kamid ah kaga taas qoray lakiin dad badan puntland waxay isweydiinayaan sababta ah hal tilaaba u qaadi weydeen oo cambaarayda untada kaweyey runtii waa runtaa buu hoodle wasiirada yimi de wasiir magaalada u dhashay buu ahaa wasiir ciidan wadana maahayn wasiir adeerkiis uu dhintayna wuu ahaa tacsiib ugu yimi lorta marka ugu horeysa ciidan uu watayna ma jirin horena tan waan uga hadlao qofku hadduusan kuu wadin wax xagardaama ama dagaal uusa wadan nin waliba meeshda waa imanaya marka wasiirka somaliland waa iman kara magaalada
wasiir ka tirsan somaliland iminkaba way joogaan soo kuwa talax jooga xildhibaanadoodii baa talax jooga talaxana waxaan u aqaanaa inay tahay meel buntland